بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين in شhaء الله taعaalى maanta waxaan ku ballansanayn inaan bilowno risaalada la yidhaahdo alkaafi fii cilmay اlcaruudi wاlqawaafi risaaladan waxay ku saabsan tahay cilmiga loo yaqaano cilmu اlcaruud alcaruud waa bifatxi اlcayn oo caynka waa la kordhigayaa cilmu اlcaruud wuxuu ka mid yahay min culuumi اlcarabiya luqa alcarabiya culuumteeda qayb ka mida w waa qayb mustaqil ah oo aan ku xirnayn naxwo iyo sarfi iyo balaaqo iyo adab midna kuma xirna waa qismi mustaqil oo gooni u taagan cilmigan cilmu lcaruud walqawaafi laba cilmi way risaalada waxay ka kooban tahay waa laba cilmi lidalika wuxuu yidhi alkaafi fii cilmay alcaruudi wاlqawaafi waa laba cilmi way cilmu اlcaruud iyo cilmu اlqawaafi cilmu اlqawaafi markaan u tagno ayaan tacriifi doonaa laakiin waxaan ku hormaraynaa cilmu اlcaruud alcaruud calaa wasni facuul wuxuu ku yimid calaa wasni facuul bifatxi اlfaa wahiya kalimaة mu'anaha waa kelimad mu'anaha wey kelima mu'anaha waxaa loola jeedaa alcaruud lafdiga dabcan waxaa laga yaabaa in loo malayo inuu mudakar yahay laakiin lafdigan macnihiisu waa lafdi uu mu'anah yahay waa kelimad mu'anaha wey kelimada caruudka waxaana la yidhaahdaa alcaruud ama cilmu اlcaruud alqawaacid alqawaacid allatii tadullu cala almiisaan اdaqiiq alqawaacid allatii tadullu cala almiisaan اdaqiiq alladii yucrafu bihi الذي يعرف به صحيح أوزان الشعر العربي من فاسده الذي يعرف به صحيح أوزان الشعر العربي من فاسده أو من فاسدها من فاسدها من فاسدها أوزانتي بأنغنسة taa waxa weeye tacriifka alcaruud alcaruud ama cilmu اlcaruud waa alqawaacid allatii tadullu cala almiisaan اdaqiiq waa qawaacid tusinaysa miisaan daqiiq ah shaygani waa daqiiq markii la leeyahay macnaha waa mid qarsoon oo barashadiisa ay u baahan tahay baraarug alladii yucrafu bihi miisaankaasoo lagu garanayo saxiixu awsaani shicri اlcarabi wasniga ama awsaanta gabayga carabiga awsaantiisa midka saxiixa ah ayaa waxaa laga garanayaa min faasidihaa midkeeda faasidka ah ashicru alcarabi miisaanuu ku socdaa miisaankan uu ku soconayo ma miisaan saxiixa mase waa mid faasida faa'iidada cilmigan uu ku barayo kuwooda ugu waaweyn tanaa ka mid ah ilaan qofka markuu gabyaa yahay waxaa la rabaa gabaygiisa inuu ka ilaaliyo ceebaha gabaygu uu leeyahay gabaygu ceebo badan uu leeyahay gabaygu miisaanu ku socdo uu leeyahay hadalka caadiga lama mid ah miisaanku marna waa qaldamayaa marna waa saxiix waxaa la rabaa markaa cilmigan barato gabay walboo abyaada ka mid ah inaad miisaan saari karto oo aad dhihi karta gabaygaan halkaasuu ka jaban yahay ama aad dhihi karta gabaygaani waa gabay kulligii wada saxiixa oo miisaankii saxiixaha buu raacay waxa arrintaasi aad ku ogaanayso waa qawaaciddan qawaacidda noogu imaan doonta kitaabka waa waxa lagu kala ogaado gabayga faasidka miisaankiisa uu faasid yahay iyo midka miisaankiisa uu saxiix yahay kaa marka waa tacriifkii alcaruud وقد اختلف علماء العربية في معنى كلمة العروض وقد اختلف علماء العربية في معنى كلمة العروض وسبب تسمية هذا العلم بهذا الاسم وسبب تسمية هذا العلم بهذا الاسم على خمسة أقوال وقد اختلف علماء العربية في معنى كلمة العروض وسبب تسمية هذا العلم بهذا الاسم على خمسة أقوال القول الأول قيل هي مشتقة من العرض قيل هي مشتقة من العرض لأن الشعر يعرض ويقاس على ميزانه لأن الشعر يعرض ويقاس على ميزانه وذهب إلى هذا القول الإمام الجوهري وذهب إلى هذا القول الإمام الجوهري في كتابه الصحاح ويقوي هذا القول ويقوي هذا القول ما جاء في اللغة العربية ويقوي هذا القول ما جاء في اللغة العربية من قولهم من قولهم هذه المسألة عروض هذه من قولهم هذه المسألة عروض هذه أي نظيرها أي نظيرها القول الثاني القول الثاني إن الخليل, إن الخليل أراد بها إن الخليل أراد بها مكة التي من أسمائها العروض أراد بها مكة التي من أسمائها العروض تبركا باسمها تبركا باسمها لأنه وضع هذا العلم فيها لأنه وضع هذا العلم فيها القول الثالث القول الثالث إن معاني العروض الطريق في الجبل إن من معاني العروض من قليل إن من معاني العروض الطريق في الجبل إن من معاني العريض الطريق في الجبل والبحور طرق إلى النظم والبحور طرق إلى النظم القول الرابع القول الرابع إنها, مش إنها مستعارة من العروض بمعنى الناحية إنها مستعارة من العروض بمعنى الناحية لأن الشعر ناحية من نواحي علوم العربية لأن الشعر ناحية من نواحي علوم العربية وآدابها من نواحي علوم العربية وآدابها القول الخامس إن التسمية جاءت توسعا إن التسمية إن التسمية جاءت توسعا من الجزء الأخير من صدر البيت إن التسمية جاءت توسعا من الجزء الأخير من صدر البيت الذي يسمى عروضا الذي يسمى عروضا وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب القول الأول وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب القول الأول فالكلمة مشتقة من العرض لأن الشعر يعرض ويقاس فالكلمة مشتقة من العرض لأن الشعر يعرض ويقاس على ميزانه markaan garanay oon ka soo gudaminay tacriifka caruudka waxaa la iskugu khilaafay kelimadan macnaheeda maa macnaa kelimat lcaruud cilmigan maxaa caruud loogu magacaabay kelimadanse xaggay ka timid culummadu shan qowle iskugu khilaafeen qowlka koowaad waxaa la yidhi waa mushtaqatu min alcardi ayaa laga soo dhambasho laga keenay maxaa yeelay lianna shicra yucradu wa yuqaasu shicrigu gabaygu waa la bandhigaa waana la qiyaastaa shay la mida ama nadiirkiisaa loo bandhigayaa miisaankiisaa loo bandhigayaa waa looga qiyaasanaya yucrad wayuqaasu calaa miisaani qowlkaani marka waxaa ku tegay aljawhari iyo kayrkii waana qowlka saxiixa w waxaana qowlkan xoojinaya maa jaءa fi luga alcarabiyati min qowlihim hadihi اlmas'alaةu caruudu haadih waa kelimadii aad isticmaalaan hadihi اlmas'alaةu caruudu haadih caruudu haadihi macnaheedu waa maxay ay nadiiruhaa mas'aladan mas'aladan bay la mid tahay kaas waa qowlka koowaad qowlka labaad waxaa la yidhi khaliil oo waa noo imaan doonaa waadicii fannigan dhigay ah dejiyey ah ayaa wuxuu ula jeedaa magacan caruud makaw ka wada maka waa magacyo badan tah min asmaa'iha waxaa ka mid a alcaruud baa ka mid a magacyada maka caruud baa ka mid a markuu cilmigan ku magacaabayay khaliil cilmulcaruud wuxuu ula jeeday inuu ugu magac daro magaalada maka waana meesha uu ku alifay oo ku dejiyey fannigan cilmulcaruud waana meesha haddee buqaacda iyo arada ugu barakada badan ugu fadliga badan marka wuxuu ugu talagalay inuu magaceeda barakaysto tabarukan bismiha ayuu wuxuu ugu magacaabay alcaruud qowlka saddexaad waxaa la yidhi min macaani alcaruud waxaa ka mid a aariiq fi ljabal wadada buurta buuraha ku dhex taalla ama wadooyinka buuraha dhex mara wadadaasi alcaruud baa la yidhaha oo maxaa marka fannigan caruud loogu magacaabay fannigani waa ariiq ila nadmi yacnii caruudkani wuxuu u yahay waddo lagu gaaro nadmiga iyo gabayga qofka markuu cilmulcaruud barto xataa hadduusan shaacir ahaan jirin wuxuu awoodi karaa inuu wax nadmiyo awoodi karaa shicirku maahan qofka inuu shaacir ahaan jiri keliya inuu ku gabiyo culammada qaar badan oo ka mid ah ma ahaan jirin shucaro shicirka lagu yaqaan laakiin ayagoo isticmaalaya qawaaciddan iyo miisaankan ayay manduumaad dejiyeen soo ma qawaaciddaanay mareen mana ahayn ilmo lagu yaqaano shicriga iyo gabayga laakiin meeluu fadhiisanayaa kelimaad carabiguu soo aruurinaya miisaankuu saarayaa wixii qaldan waa saxaya asagoo qawaaciddaas maraya saasa waxaa laga yaabaa inay u noqoto manduumo konton bayd ama ka badan ah walaysa yani macruuf bishicr shicir laguma aqoon shaacirna ma ahayn idan alcaruud waa ariiq ila nadmi waa wado lagu gaaro nadmiga iyo gabayga saasna waa lagu magacaabay ama magacan macnihiisa waa lagu sheegay magaca caruud qowlka afaraad waxa waaye waa mustacaara min alcaruud bimacna naaxiya waayele waxaa laga soo caariyeystay alcaruud oo ah bimacna naaxiya naaxiyadu waa jaanib iyo dhinac لأن الشعر ناحية من نواحي علوم العربية وآدابها maxaa yeelay gabaygu waa jaanib ka mid ah jawaanibtii culumta carabiyada culumta carabiyadu way badnaayeen soo maha ilaa toban iyo waa la gaadsiin jiray ziyaada idan jaanib ka mid oo jawaanibtaas waay naxwu waa jaanib sarfigu waa jaanib balaaqadu waa jaanib adabku waa jaanib caruudkuna jawaanibtaas jaanib ka mida waa saasaa loogu magacaabayna waa la yidhi macna- magaca ah alcaruud qowlka shanaad waxaa waay tasmiyadaani waxaa la yidhi waa tawasuc ayaa loola loola yimid fain jaa'at tawasucan min aljuzi alaakhir tawasuc waxaa loola jeedaa beydka qayb ka mid ah ayaa caruud la yidhaha markaasaa qaybtaasi magacii ay lahayd kulligiisaa lagu magacaabay tawasucan waxaa noo imaan doona waxyaaba badan oo istilaaxaadaa jira oo kitaabka noogu imaan doona bayd walba wuxuu leeyahay caruud iyo darbi wax loo yaqaan halkii baydba caruud iyo darbi buu leeyahay waxaa naqaana soo ma ahan sadrulbeyt iyo cajuzulbeyt soo ma ahan sadrulbeyt kelimada u dambaysa sadrulbeytka caruud baa leedaha cajuzulbeyt kelimada u dambaysana darbi baa loo yaqaanaa markii fanniga aan caruudka la joogo idan sadrulbeytkii aakhiru kalima waxaa la yidhahdaa caruud magacaas ayadaa iska lahayd sooma magacaas ayadaa lahayd magacii ay lahayd ayaa waxaa lagu magacaabay fannigii oo dhan min baab attawasuc marka jaaa tawasucan sidaasaa loola jeedaa maga- magacaani wuxuu yimid tawasucan min aljuzi alakhiir min sadri lbeyt waa qaybta dambe ee sadrulbeytka alladii yusamaa caruudan oo caruud lagu magacaabo aqwaashan marka shanta ah waxaa ugu raajixsan qowlka ugu horeeya ayaa ugu dhow qowlka ugu horeeya muxuu ahaa inay tahay mushtaqatun min alcardi cardigaasna loola jeedo bandhigii iyo qiyaasad- iyo qiyaastii lianna shicra yucradu wa yuqaasu calaa miisaanih gabayga waxaa loo bandhigaa oo looga qiyaastaa miisaankiisa gabayga miisaanuu leeyahy oo kitaabka inoogu imaan doontaa waxaa jira waxa la yidhahdaa buxuur oo buxuuru shicri ah buxuurtaasi ilaa lix iyo toban baxri waay gabayga adiga aad tirisay baxrigii uu yahay miisaanuu leeyahay hadduu baxrigaasi baxru tawiil yahay hadduu baxru kaamil yahay hadduu baxru rajas yahay baxrigaasi noocuu yahaba gabayga aad gabaydo baxriga uu ku socdo miisaanuu leeyahay markii la rabo marka gabaygaaga inuu faasid yahay oo miisaankii waafa- khilaafsan yahay inuu waafaqsan yahay in la kala ogaado maxaa lagu samaynayaa maxaa loo bandhigayaa miisaankii ayaa loo bandhigayaa baxrigaasi miisaanka uu ku socdaa loo bandhigayaa hadduu waafaqo shicirgaasi waa saxiix hadduu khilaafo maxaa leeyahay gabaygaasi waa jaban yahay gabaygaas waxaa leeyahay miisaanka waa khilaafsan yahay sidaa darteed alcaruud macnaha saxiixa ah ee loogu magacaabay fannigan cilmu lcaruud waxaa weeye liannahu yucradu wa yuqaasu calaa miisaanih Ah, waxa way loo waxaa loo bandhigaa oo looga qiyaastaa miisaankiisa taa waxa way marka een, tacriifkii caruudka cilmu lcaruud xagguu ka yimid yaase ugu horeeyey oo cilmigan keena cilmigan waadiciisa sida macruufka ah waa alkhaliil ibnu axmed alfaraahiidi ninkaasaa dejiyey alkhaliil ibnu axmed alfaraahiidi khaliil ibnu axmed waa shaykhu siibaweyhi waa macruufa waa la yaqaanaa naxwada in badan waa lagu arkaa hadda ka hor markaan baxhiga aan baranaynay kitaabuu leeyahan soo marnay oo ka mid a min kutubi luqa kitaabkaas muxuu ahaa kitaab lcayn kitaabkaas muxuu ahaa kitaab lcayn oo kitaabada qawaamiista ah waxaa la yidhahdaa kitaabkii ugu horreeya u ahaa waa kitaabkii dariiqiisa la raacay in badan alkhaliil ibn axmed marka waa caalim luqada carabiga aad iyo aad u yaqiin laakiin wuxuu culummadii luqada kala gaar noqday oo asiga si gooniya loogu nisbeeyey cilmiga markii laga reebo hal baxri waa noo imaan doonaa lix iyo tobanka baxri shan iyo tobanoo asiga leeyahay midka kalena akhfashaa kusoo siyaadiyey laakiin kan akhfash waxaa la yidhi meel weyn ma aadine asigii unba ka qiyaas ka qiyaasta oo ka soo qaad qaate asalka marka fannigan waxaa iska leh khaliil ibni axmed waxay yidhahdeen culummadu khaliil ibni axmed waxaa ku kallifay inuu cilmigan allifo zamankiisii wuxuu arkay shucaro badan oo gabaygii miisaankiisa jajabinaya kuwa ku ciyaarayuu arkay miisaankii oo markay wax tirinayaan wax qaldaaya markaasuu yidhi waxaa laga maarmaan ah fanniga miisaankiisa in qawaacid loo dejiyo si qofka shaacirka ah loogu qabto qawaaciddaas iskagana uu ilaaliyo inuu qawaaciddaasi khilaafo waxaa kaloo la yidhi waa xajiyey asoo kacbadii jooga ayuu wuxuu yidhi allaahuma rsuqnii cilman laa yasbiqunii ilayhi axad ilaahow waxaad igu irsaaqdaa cilmi qofna uusan iiga hormarin allaahuma rsuqnii cilman lam yasbiqnii ilayhi axadu min almutaqadimiin ilaahu waxaad igu irsaaqdaa buu yidhi cilmi uusan iiga hormarin axad mutaqadimiintii ka mid ah farasaqahu allahu bihada alcilm ilaahay subxaana wa tacaala marka wuxuu ku irsaaqay cilmigan cid uga horaysa aysan jirin oo asiga qawaaciddiisa uu dejiyey miisaankiisana uu dhigay hadalkaa macnihiisu ma aha khaliil hortii gabaygu inuusan miisaan lahayn shicirku waa qadiim carabina weligeed waa gabyi jirto shucaradu macruufiin ay ahaayeen inay yani macruufay ku ahaayeen shicirka qabla alislaam iyo bacda alislaam intaba laakiin waa sida naxwihii iyo sarfigoo kale naxwaha waxaa loogu talagalay soo maahan in khata'a looga ilaaliyo carabka zamanadii hore si saxiixa carabiga loo isticmaali jiray ma jirin fanni naxwa hogooni u degsan laakiin haddana qawaaciddii waa lagu soco jiray ayadoon gooni u degsanayn cilmulcaruudna waa la mid oo gabayga carabtu ay gabyayaan dhadhankiisa waa la dareemi jiray dhadhankiisu waa la dareemi jiray gabaygu hadduu xun yahay ama uu liitana waa lagu dhaleecayn jiray qofka shaacirka ah laakiin ma lahayn qawaacid u degsan waxa khaliil uu qabtay marka waa maxay fannigan ayuu qawaaciddii u dejiyey aashaasuu u sameeyey iyo meel laga qiyaasto laguna garto saxiixiisa iyo saqiimkiisa lagu kala garto shaqadaasina waa shaqo muhiima shaqadaas waay midda uu khaliil ibni axmed uu qabtay oo aan looga horrayn asiga ugu horreeyey sidaa darteeda waxaa la yidhahdaa waadicu hada alfan waa alkhaliil ibni axmed ninka fannigaan dejiyey wuxuu ahaa khaliil ibni axmed khaliil ibni axmed wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa boqol ee hijriyada boqolkii hijriyada ayuu dhashay wuxuuna dhintay boqol toddobaatan iyo shan hijriya boqol toddobaatan iyo shan macnaheedu waa maxay meeqa san uu jiray toddobaatan iyo shan san uu jiray haa markuu dhimanayay toddobaatan iyo shan san uu jiray raximah ullah cilmigan cilmulcaruub maxaa faa'iidaahu laga helayaa ilan waxaan nidhi waa baranaynaa maa faa'idatuhu faa'iidadiisu maxay tahay licilmi alcaruudi fawaa'idu kaiira cilmu lcaruud wuxuu leeyahay fawaa'id fara badan minhaa تهذيب موهبة الشاعر وتجنيبها من الخطأ والانحراف تهذيب موهبة الشاعر وتجنيبها من الخطأ والانحراف وتجنيبها من الخطأ والانحراف في قول الشعر في قول الشعر ومنها أمن قائل الشعر على شعره من التغيير ومنها أمن قائل الشعر على شعره من التغيير الذي لا يجوز دخوله فيه من التغيير الذي لا يجوز دخوله فيه من التغيير الذي لا يجوز دخوله فيه الثالث ومن الفوائد الثالث من الفوائد التأكد من معرفة التأكد من معرفة أن القرآن الكريم والحديث النبوي أن القرآن الكريم والحديث النبوي ليس بشعر ليس بشعر معرفة دراسة لا تقليد macrifaةa diraasaة laa taqliid id الshicru id الshicru kalaamu mawsuun qasdan إd الshicru kalaam mawsuun qasda biwasni carabiyi بوزن عربي الرابع التمكين من قراءة الشعر قراءة سليمة التمكين من قراءة الشعر قراءة سليمة الخامس التمكين من المعيار التمكين من المعيار الدقيق للنقد التمكين من المعيار الدقيق للنقد وشن فائدة صوما ويا فائدة كوات وتهذيب موهبة الشاعر وتجنيبها من الخطأ والانحراف في قول الشعر in la hufo tahdiibka waa hufid in la hufo mawhibada shaacirka mawhibada waa maxay mawhibadu waa wixii qofka ilaahay u hibeeyey uu siiyey in la hufo wixii ilaahay uu u hibeeyey shaacirkaas qofka ilaahay shicir buu u hibeeyey shaaciruu ka dhigay shaacirkaasi mawhibadii ilaahay siiyey in la hufo iyo wa tajniibihaa in laga dheereeyo mawhibadaasi min alkhaa'i walinxiraaf in laga dheereeyo gaf iyo inxiraaf fii qowli shicri gabayga dhihidiisa dhexdii markuu gabayga dhahayo inuu qalad ku dhaco iyo inuu dariiqii saxiixaha ka weecdo ayaa laga fogaynayaa shaacirka qofku markuu shaacir yahay ama gabayga uu yaqaan hadduusan qawaacidan iyo caruudka aqoonin waxaa u sahlan inuu khata iyo zalal ku dhaco way fududahay maxaa yeelay asagoo hibadii ilaahay siiye wata ayaa haddana waxaa laga yaabaa inuu gafo ou qaldamo hadduu isku darsado laakiin mawhibadii ilaahay siiyey iyo garashada cilmigan wuxuu awoodayaa markaas wixii qalada iyo zalalka dhici lahaa inuu iska dheerayo iska fogay taa waa faa'iidada koowaad in mawhibadii laga dhiga mid nadiifa oo aan khata iyo zalal lahayn faa'iidada labaad waxaa waay amnu qaa'ili shicri calaa shicrihi min ataqyiir midka gabayga dhahaya qaa'il shicri waa shaacirkii inuu ka aamin yahay gabaygiisa inuu aamin uga yahay min altaqyiiri aladii laa yajuusu dukhuuluhu taqyiirka aan bannaanayn inuu gabayga galo waxyaabaan bannaanaynaa jira gabayga inuu galo waana imaan doonaan inshaalla kitaabka imaan doonaan waxyaabahaasi aan bannaanayn oo isbedelada ah oo gabayga laga yaabo inay soo galaan qofka shaacirka inuu aamin ka noqdo maxaa gaarsiin kara cilmiga caruudka inuu barto ogaado ku gaari karaa aaminu wuxuu ka noqonayaa markaa waxaan la ogolayn in gebigiisu ay soo galaan maxaa yeele asaa ka celinayo ka saaray maadaama uu macrifo u leeyahay fannigan faa'iidada saddexaad waxaa wey التأكد من معرفة أن القرآن الكريم والحديث النبوي ليس بشعر معرفة دراسة لا تقليد إن أو قفك تأكده هبصده التأكد وحلول ليه وحوال qofka si guud waa u aaminsan yahay haddii qof caamiya hadda la weydiyo la qur-aanku gabay miya xadiidka nebiga sal la alay slam ma gabayba muxuu ku jawaabayaa mayuu ku jawaabaya laakiin mayadiisu can cilmin ma aha wuxuu maqlay waa idan garashada cilmigan aad garato waxay kuu adkaynaysaa ay kuu xoojinaysaa ogaanshahaad og tahay qur-aanka kariimka ee xadiidka nebiga inaysan gabay ahayn ogaansahaasidna ogaanshahaasi aad ogaanaysidna waa macrifata diraasa laa taqliid waa macrifo diraaso ku tacalluqda yacni dhigasho iyo ogaansho cilmi ku tacalluqa way ma aha mid taqliidoo culumaan ka maqlay ah mid taqliidoo culumaan ka maqlay ah ma aha oo markii lagu yidhaha aayaddan waa gabay waxaa leeda aayaddan gabay ma aha gabaygu miisaanuu leeyahay miisaanka intaasoo baxar buu gabaygu leeyahay aayaddan baxarkee waafaqsanta ma jirto soomaa baxray waafaqayso idan laysa bishicr gabay ma aha laakiin qofkan fannigan aqoon ma dhihi karaa ma dhihi karo sababtoo ah miisaanadii maba yaqaan haddii aayad inta loo akhriyo la yidhaha aayaddan baxru tawiilay ku socotaa waxaa laga yaabaa inuu jeesjeeso is yidhaahdo amay run tahay in aayaddan baxru tawiil ku socoto laakiin hadduu buxuurta yaqaano wuxuu leeyahay waxaas sax ma aha qur'aankuna shicir ma aha wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbaqii lah id ishicru kalaamun mawsuunun qasdan maxaa yeelay gabaygu waa hadal la miisaamay qasdan oo loo qasday miisaankiisa biwasnin carabiyina lagu miisaamay miisaan carabi buu ku socdaa waana mid loo qasday inuu dariiqaa maro fawaa'idda la sheegay kuwa ugu waaweynay ka mid taha bal waxaa la dhihi karaa waa faa'iidada ugu weyn inaad ogaato ogaansho cilmi ku dhisan in qur'aanka kariimka iyo sunnada nebiga sala allah alay slam aysan shicri gabay ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaamna uusan shaacir ahayn gabyi jiray faa'iidada afaraad waxa waaye altamkiinu min qiraa'ati shicri qiraa'atan saliima qofka inuu la makaniyo oo awood u yeesho inuu gabayga akhriyo akhri caafimaad qabta oo maxay saliim ka tahay waxay saliim ka tahay min jamiici alcuyuub gabayada ceebaha ku yimaadoo dhan ayuu nadiif ka noqonaya qofkaasi abyaad kasta uu akhrinayo si saliimo nadiifa uu akrinaya maxaa yeele wuxuu ogyahay gabol walba miisaanku ku socda u yaqaan tan shanaad waxa waaye inuu qofka la makaniyo makansado min almicyaar almicyaar waa alqiyaas addaqiiq lilnaqdi micyaarkii iyo qiyaaska daqiiqa ah ee u sugnaaday naqdinta ilaa abyaadda waa la naqdiyaa sooma shicirada waa la naqdiyaa qofkan wuxuu awood u yeelanayaa inuu helo qiyaas oo wax ku naqdin karo oo shicirkii qaldan uu ku radin karo midka sawaabka uu ku ayidi karo awooddaas wuxuu u yeelanayaa awooddaasuu yeelanayaa waxaana u sababaya barashada fannigan cilmulcaruud marka cilmigan waa cilmi fawaa'id badan gaar ahaan manduumaadka iyo gabayada iyo waxa ku tacalluqa aad bay ugu fawaa'id badan tahay annadmu washicru wannahru saddex magac waay maxaa farqiga u dhexeeya annadmu alfarqu bayna annadmi washicri wannahri nadmi iyo shicri iyo nasri farqiga u dhaxeeya mid walba wuxuu leeyahay tacriif gooniya qaala ibnu khalduun qaala ibnu khalduun ashicru huwa kalaam albaliiq huwa alkalaam albaliiq almabniy cala alisticaarati walawsaaf huwa alkalaam albaliiq almabniy على الاستعارة والأوصاف بأجزاء متفقة في الوزن بأجزاء متفقة في الوزن بأجزاء متفقة في الوزن مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصوده مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده في غرضه ومقصده عما قبله وبعده عما قبله وبعده عما قبله وبعده الجاري على أساليب العرب الجاري على أساليب العرب المخصوصة به المخصوصة به والنظم هو الكلام الموزون هو الكلام الموزون المقفى دون شعور او عاطفه المقفى دون شعور او عاطفه والنثر هو الكلام الذي يجري على السليقه هو الكلام الذي يجري على السليقة من غير التزام وزن من غير التزام وزن من غير التزام وزن إذا الشعر وحوى الكلام البليغ وهذا آد حيل دير البليغ مركي لليه معناheedu waxa way caaطifa ku jirta caaطifa ku jirta caaطifa waa la yaqaan soo ma yani xamaasad uu leeyahay gabayo shicirka waxaa kaloo ku jira shucuur iyo dareen inta badan gabaygu dareemuu ka yimaadaa qofka shaacirka ah mararka qaar asoon rabin inuu gabyo ayaa gabaygu ka yimaadaa khaasatan markii dareen uu galo farxad ka badatay ama murugo ka badatay ama xanaaq galay bal mararka qaar xanaaqa midaan gabyaay ahaynaa la gabya ciil dartii waxaa laga yaabaa ciilku markuu ka bato inuu is-arkaba asoo wax tirinaya maxaa yeele caatifadaa keenaysa qofkaani shucuurkiisa iyo dareenkiisa waa kacsanya kaa shiciraa la yidhaahdaa midka dareemaha kicinaya waa shicir waa kalaam xeel dheer almabniya ee ku dhisan cala alisticaara in wax la soo caariyaysta buu ku dhisan yahay walawsaafi iyo sifooyin sifooyin gabayga inta badan isticaaradu waa ka buuxdaa waxaad arkaysaa ayadoo qof laga hadlayo ayaa xayawaan mararka qaar lasoo qaadanaya ayadoo wax aan yacnii xayawaan ahayn oo aan ruux lahayn la sifaynayo ayaa qof wax ruuxla lagu soo isticaaraysanaya loo soo qaadanaya inta badan hadalka caadiga lagama helo xagee laga helaa sida qaalibka ah shicirka iyo gabaygaa laga helaa marka wuxuu ku dhisan yahay isticaara iyo awsaaf sifooyin biajzaain muttafiqatin fi lwasni wuxuuna ka kooban yahay ajzaa iyo qaybo isku waafaqsan xagga miisaanka miisaan iswaafaqsan ayay leeyihiin mustaqilun kullu juzin minha mid walba oo qaybaha gabayga ka midana wuxuu la gaar yahay fii qaradihi ujeeddadiisa fii qaradihi danta laga leeyahay iyo wa maqsadihi ujeeddadiisa danta laga leeyahay ujeeddadiisu mid walba waa u gaar gabay walba iyo bayd walba qarad buu leeyahay maqsad iyo loola jeeduu leeyahay laakiin dhammaan maxay isku waafaqsan yihiin dhammaan miisaanay isku waafaqsan yihiin qaybaha kala duwan oo dhan wuxuu gaar ka leeyahay marka kullu juzin minha fii qaradihi wa maqsadihi camaa qablahu wa bacdah waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeyaba kala gaar ayuu yahay ujeedadiisa iyo qaradka danta laga leeyahay aljaari kalaamkaasoo ku socda cala asaaliib alcarab asaaliibtii carabta almaqsuusati bihi ee gabayga loo gaar yeelay asaaliibtii carabta ee gabayga ku khasiseen u gaar yeeleen ayuu ku soconayaa kaasa waxaa la yidhahdaa ashicr amaa nadmiga shicirka wuxuu uga duwan yahay caaطifo ma leh waa alkalaamu اlmawsuun waa hadal la miisaamay almuqafaa ee la raacay duuna shucuurin dareen la'aan miisaan la raacay ayadoo dareen keenaya iyo shucuur gooniya aan lahayn duuna shucuurin aw caaطifa shucuur iyo caaطifo midna ma laha kaas nadmi baa la yidhahda oo manduumaadka hadda cilmiga ee la nadminayo inta badan lama socdaan xamaasad iyo waxaas shaqo kuma leh masaa-ishii cilmiga ahayd unbaa lagu aruuriyaa oo lagu nadmiyaa kuwaasi manduumaada la yidhahda ashcaar lama yidhaahdo meeshaasay ku kala duwan yihiin annahru waa alkalaamu aladii yajri cala asaliiqa asaliiqa waa maxay hadalkii caadiga ahaa oo aan miisaan gooniya ku socon ayuu qofku iskaga hadlaya min hayri iltizaami wasnin ayasoon qofka aan laasimsanaynin wasni gaara hadalka caadiga miisaan uma baahna qofku waa iska hadlayaa hadalkii markaas muctaadka ah ay dadku ku wada hadlaan ayuu ku hadlayaa wax miisaanana fiiri maayo kaas waxaa la yidhahdaa nasri waxaa la yidhahdaa nasri marka sidaas waxay u kala duwan yihiin ashicru wannadmu wannahr laakiin ashicru wanadmu xagga buxuurtii lasoo sheegay iyo miisaanadii la rabay inay ku socdaan waa laga wada rabaa kulli waa laga rabaa waxay ku duwan yihiin ku kala duwan yihiin keliya waa shucuurkaas iyo caatifadaasi iyo la-aanteed caaطifa iyo shucuurka la-aanteed labadaas u kala duwan yihiin alabyaad markii laga hadlayo abyaadda abyaaddu magacyay kala leeyihiin alabyaad waa jamcu beyt sidiisaba albayd waxaa la yidhahdaa kelimadda albayd marka hore aan tacriifinaynaa البيت هو مجموعة كلمات صحيحة التركيب هو مجموعة كلمات صحيحة التركيب موزونة حسب القواعد والعروض هو مجموعة كلمات صحيحة التركيب موزونة حسب القواعد والعروض وسمي البيت بهذا الاسم تشبيها له بالبيت المعروف وسمي البيت بهذا الاسم تشبيها له بالبيت المعروف لأنه يضم الكلام كما يضم البيت أهله لأنه يضم الكلام لأنه يضم الكلام كما يضم البيت أهله والأبيات لها ألقاب والأبيات لها ألقاب من حيث العدد لها ألقاب من حيث العدد الأول اليتيم اللقب الأول اليتيم اليتيم وهو البيت الواحد وهو البيت الواحد الذي نظمه الشاعر مفردا وحيدا وهو البيت الواحد الذي نظمه الشاعر مفردا وحيدا اللقب الثاني النطفة النطفة النطفة وهي البيتان وهي البيتان اللقب الثالث القطعة وهي ما زاد على بيتين القطعة وهي ما زاد على بيتين إلى ستة من أبيات الشعر وهي ما زاد على بيتين إلى ستة من أبيات الشعر اللقب الرابع القصيدة اللقب الرابع القصيدة وهي مجموعة من الأبيات وهي مجموعة من الأبيات تتكون من سبعة أبيات فأكثر تتكون من سبعة أبيات فأكثر taana waxaa la yidhaahdaa alabyaad ama laqabu labyaad maadaama aan baranayno shicirka iyo gabayada wax ku saabsan isticmaalka abyaad waa badan yahay soo maa waxaa leeyahay qofkaani abyaad buu tiriyey waxaa la leeyahay beyt albeyt waa maxay beytku waa majmuucatu kalimaatin saxiixa waa koox kelimaada majmuuco la kulmiyey oo kelimaada oo tarkiibkoodu saxiix yahay saxiixat tarkiib isasaarkoodu waa saxiix mawsuuna waa majmuuco miisaaman kelimaadkaas waa kelimaad miisaaman miisaankooduna waa xasba alqawaacid qawaaciddii xasabkeeda wey wal caruudi iyo caruudki caruudkii qawaacidda noo imaan doonta ayay xasabkooda ku soconaysaa mar walba maxaa beyt loogu magacaabay waxaa la yidhi wasumiya albeytu bihada alismi tashbiihan lahu bilbeyt almacruuf waxaa beyt loogu magacaabay shabihid lagu shabahayo beytkii macruufka ahaa beytka macruufka waa max waa guriga guriga baydaa la yidhaha soo maa halkii gabayna maxaa la yidhahdaa bayd baa la yidhaahdaa waxaa loogu shabahay ama loo yani lagu shabahay waa guriga sababtu waa maxay xaggee iska shabahayaan liannahu yadumu lkalaama beytka waaxidka ah wuxuu kulansanayaa kalaamka iyo hadalka kamaa yadumu lbeytu ahlah guriga la degan yahana muxuu kulansanayaa ciddii iyo qoyskii deganayd soo maaha dhankaasay labadooda iska shabaheen beydna waxaa lagu jamciyaa abyaad abyaaduna alqaabay leeyihiin magacyay kale leeyihiin magacyadaasi ay kale leeyihiin waa min xayu lcadad markaan leenahay min xayu lcadad waxaan ka tagnay qayb kale qaybta kaleon ka tagnay waxaan uga tagnay kitaabkay ku imaanaysaa abyaadu alqaabay leedahay laqabyada ay leedahay marna waa dhanka tirada marna waa dhanka miisaanka iyo wasniga ay ku socoto alqaab fara badanay leedahay dhanka miisaanka markii la yidhaahdo waana fanniga hadda aan iskugu nimid inaan baranno qayb ka mida waa kaas marka kitaabkaa shiiku ku keeni doonaa waxaan uga tagnay marka shiikaan uga tagnay iyo kitaabka markaan gudihiisa galno maxaa yeele hadda haddaan soo qaadno waxay noqonaysaa wixii on meeshoodii la gaarinoo laga hor dhacay laakiin waxaan hadda midda halka aan ku sheegi karno waa midda cadadka iyo xagga tirada alyatiim alyatiim asalka agoonkaa loo isticmaalaa soo maa agoonka hadda waxa agoon loo yidhi waa maxay cidduu ku tiirsanaa buu waayey qofka ku tiirsanaa ilaahay ka sokowyaa waa aabbihiis waa qofka ku tiirsanaa ilaahay ka sokow waa aabbihii markuu aabbihii waayo yatiim baa leedahy alyatiim marka waa midka keligii ah beydka waaxidka ah ee naadimka ama shaacirka uu sheego oo keligii ah waxaa la yidhahdaa beyt maxaa yeele waa hal xabo hadduu laba beyd yahana maxaa leeyahay annutfa nutfadu waa wax yar nutaf sanadkuru nutafan min alfawaa'id kitaabada qaar waa ku arkaysa iyadoo la leeyahay yacni xoogaa fawaa'ida waa qaybo fawaa'idaan sheegaynaa marka hadda waa wax yar nutfadu waa wax yar waa laba beyd alqica waa qayb qidcaduna goormaa lagu magacaabi karaa waa maa zaada calaa beytayn ilaa sittati abyaad ilaa sittati min abyaati shicr laga gaabo laba bayd ilaa lix waxaad dhihi kartaa waa qicatun min albayd yani qicatun min ashicri ama qicatun min alabyaad qica baa lagu magacaabaa waxaa ku xiga alqasiida qasiidaduna waa majmuucatun min alabyaad tatakawanu min sabcati abyaatin faakar waa majmuuco abyaada ka mid ah waxayna ka kooban tahay toddoba bayd iyo intii ka badan toddobo toban labaatan soddon afartan konton intay doonta ha gaarto ولذلك منظومات قصائد اللي راسوا ما قصيدة بانت سعاد قصيدة كذا قصيدة كذا إن القصيدة وحا لوغو مغعابا ما هي ومجموعة أبياضة أو تضبا إيا وحي كبضان وحاس كبضان حد ملها وافا أكثر انت سي وحوي مقدمة هردعوا أه فنغا إن شاء الله تعالى أن بردونه اللي يراهدو علم العروض إن شاء الله تعالى كتابك بريا قد قلنا بإذن الله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين